runtii kulankan wuxuu ahaa kulan ay beesha carab soomaaliya iskugu timid oo ay uga tashanaysay nasiirkooda intaas keliya kumayna ekaanin runtii waxay baaqiyo kasoo jeediyeen ama bogaadin ay kasoo jeediyeen ama u direen madaxweynaha dalka jabuuti shirkan dhagu heshiisiinta ee ka socda waxaan uga mahad celineen madaxda dalka uu ugu horeeyo mudane madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne somalilan dr muuse biixi runtii tallaabada horey loo soo qaaday dibadhaci iyo shakigii runtii muddada dheer soo jiitamayay maanta in magacii xitaa laga bedelo dib uheshiisiina la dhaho dhab u heshiisiin aada iyo aad ayay beeshu usoo dhaweysay kulankaas ka dhacay dalka jabuuti aan walaalaha nahay iyo baaq guud oon runtii usoo jeedinay dowladda soomaaliyeed dhexe iyo dowladaha dowlad goboleedyadaba in maanta loo baahan yahay in laisu tanaasulo oo loo turo dadka iyo dalka waxa uu kulanku runtii hoosta u ka xariiqay ama ammaan usoo jeediyay guddiga isku dhafka ah ee labada aqal runtii soo jeedinada waxtarka leh runtii soo usoo gudbiyey baarlamaanka soomaaliyeed oo ay kamid tahay maqaamka magaalada muqdisho iyo gobolka banaadir xuquuqda uu ku leeyahay aqalka sare oo aan aada ugu furyaaqnay runtii soo jeedintaas iyo soo jeedimo kale ay sameeyeenba aan uga mahad celinayno guddigaas sharafta badnaa iyagoo fatro adag iyo waqti adag runtii soo shaqeeyay haddana waxyaabo muhim ah runtii soo gudbiyey
waa gartay xildhibaane laakiin beelaha carab soomaali waa beelo dega deegaano badan oo ka tirsan gobolada dalka shabeellaha dhexe shabeellaha hoose hiiraan galmudug somalilan puntland jubbooyinka gedo ilaa hadda xuquuqda ay leeyihiin ee ku aadan kursigaasi aqalka sare sidee bay ku waayeen baad is leedahay
wallaa anaga keligana ma waayin dad badan oo banaadiri aan isla nahay oo gobolkan isla degno ayaa la xusi waayey ayaa loo ogolaan waayey inay xuquuqda ay kuleeyihiin gobolka ay runtii ay helaan marka maadaama maanta ay noqotay in bal guddigaas uu soo bandhigay soo jeedintaas madaxweynaha dalkuna uu hoosta ka xariiqay arrintaas khudbadii uu ka jeediyey furitaanka labada aqal marka waxaan isleenahay insha allah dulmigu wuu dhacaa khaladku wuu dhacaa haddii maanta la isgartay aada baan runtii u dhaweynaynaa dadka fikirkaa soo jeediyay baarlamaanka soomaaliyeedna waxaan uga fadhina on ka sugaynaa in uu arrintaas la meel mariyo ayna dhexda ku bandirin sidii madaxweyne xasan sheekh maxamuud waagiisiiba la dhahay gobolka banaadir labo qof laba xildhibaan ayaa laga siinaya aqalka sare kadibna la laalay oo meelay ka baxday la garan waayey ama meel lagu buriyey go-aankii ay madashu gaartay waxaan filaynaa hadda si oo kale inayna dhicina gobolka banaadir inuu helo masalaadiisa weliba dadka deegaanka kasoo jeeda inay helaan aanan ku jirin maanta aqalka sare in ay helaan masalaadooda
waa tahay ilaa hadda wax xuquuq ah ama xuquuqdii ay lahaayeen ee ku aadan xubinimada guud ee dowladda federaalka sida wasiiro iyo xildhibaanadan golaha shacabka oo iyagu ay leeyihiin ma jirtaa
wallahi waxaan ku leenahay hal xildhibaan wasiir ku-xigeenna waan ku lahayn oo dowladan maanta jirta waana de beeshaan beel yaqaano oo taariikh shariifa kule runtii dalkan kasoo qayb qaadatay horumarka iyo dibudhiska iyo xoreynta dalkan la yaqaano doorkii ay ku lahayd golihii sare ee kacaanka waagii dowladii dhexe ay jirtay siyaad bare xubin ayaan ku lahayn oo waxaa shanta golaha sare kamid ahaa cabdalla maxamed faadil beeshu waxay lahayd runtii janano kala duwan oo booliska militariga iyo ciidamada qeybaheeda kala duwan dad waxay ahayn dalkan runtii kasoo qeyb qaatay horumarintiisa sharaf iyo ammaan runtii beeshan waxaa ugu filan munashar maan oo hadda badda soomaaliyeed khilaafka naga dhexeeya annaka iyo kenya doorka ay ka qaadatay la yaqaano marka waa beel mar walba runtii u halganta dalkan horumarkiisa iyo xoriyadiisa waa haddana de waxaan rajeynaynaa xilal yar waan haynaa laakiin waa wax ayna beesha runtii aynan uga fadhinin maanta in ay ka hesho intaas iyo ka badan ayaan kula ku leenahay
ugu dambeyntii madaxda dowladda federaalka ee xilligan joogta iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed maxaa codsi ah ama fariin ah aada u jeedin lahayd
waxaan ujeedinaynaa runtii in bal qof kasta adduunyada ma joogayo maalin ayuu yimid waana laga tegi doonaa maalmaha qof kasta uu joogay inuu taariikh fiican uu sameeyo oo berita haddii uu tago lagu soo xuso in taariikh fiican aan wada samayno dalkan la soo celiyo sharaftiisii iyo karaamadii iyo hay-adadii uu ku lahaa caalamka in aan meel uga soo wada jeedsano maslaxadda dalka in aan cadow runtii la siinin fursad waxaan leenahay cadow fara badan oo aana rabin soomaaliya inay midowdo soomaaliya inay istaagto inay soo noqoto soomaalidii la yaqiinay waxaan ugu baaqaynaa madaxda dalka iyo shacbiga soomaaliyeedba in aan gacmaha iska qabsano waxa inoo dhisanna in aan si barnarbgeliyo iyo walaalnimo ay ku jirto xilalka sidii hore u dhici jirtay aan iskugu ware wareejino in la ilaaliyo horumarka iyo wanaagga dalka maanta uu kusii socdo